bal iminkana fiiri taswiirta lix iyo tobanaad oo wiig walba waa ay kulmi jireen kuwii masiixiyiintii oo barnabaasna waxba beri jiray wax ku saabsan ereyga ilaah oo markaasi waxa ay siin jireen khudbado iyo ereyo iyo farriimo sidan oo kale ah haddaba dadkiina reer binu israa'iilow iyo kuwa ilaah cabudow dhegaysta erga ilaah miyaydan ogayn sidii ilaah u doortay awowayaasheenni ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo ilaah waxau uga ballan qaaday awowayaasheen ballan weyn wuxuuna uga ballan qaaday inuu soo diri doono masiixa waa ciise masiixe oo ilaah dadka reer binu israa'iil waxa uu siiyey boqorkii weynaa ee lagu magacaabi jiray daa'uud ilaah waa uu jeclaa boqor daa'uud oo ilaah waxaa ugu ballan qaaday boqor daa'uud in farcankiisa uu ka iman doono badbaadiyaha ciise masiix nebiyaal fara badan ayaa sii sheegay inuu iman doono masiixu laakiinse hadda waa uu joogaa oo waa uu yimid oo uu nala joogaa oo magiciisu kan waxa uu ahaa ciise oo waxa uu ka shaqeeyey dhulka reer binu israa'iil laakiin dadkii yuhuuddii ma aanay aqbalin oo waa ay diideen oo waa ay diideen inuu noqdo hoggaamiyahooga iyo badbaadiyahooga oo waxa ay ku direen oo ay u gacangeliyeen dadkii romaniska ee askartii romaniska askartii romanskuna waa ay dileen ciise masiix ciise taasi waa oggolaaday si markaasi u buuxiyo u oofiyo wixii hore looga sii sheegay kitaabadii hore ee axdiga hore oo ciise waxa uu yimid inuu dadka dembiyadooda u dhinto sidii hore loogu sheegay axdiyadii hore ama nebiyadii hore u sheegeen oo markaasi uu dhinto oo uu ka soo saro kaco oo markaasi haddaba ku kastoo ciise u yimaado oo rumaysay inuu yahay dembiile ciise waa uu caafin doonaa waxau noqon doonaa mid markaasi isagu badbaada haddaba kuwiina ah reer binu israa'iilow iyo kuwiina aanan ahayn reer binu israa'iilow u kaalayaa ciise masiix badbaadiyaha dadkii aad ayay uga yaabeen waxyaalihii markaasi uu ku hadlayey ninkii la odhan jiray bawlos haddaba markii dad fara badan oo yuhuud ahaa iyo kuwa aanan yuhuud ahayn ay rumeeyeen ciise masiix dadkii waxay eriyeen ninkii la odhan jiray bawlos haddaba saaxiib miyaadan ogsoonayn in aanay dhib yarayn in ereyga injiilka dadka loo sheego oo la fidiyo laakiinse waxaan ogsoonnahay in mar walba uu nala jiro ilaah haddaba bal saaxiib iminka dhegayso kitaabka injiilka ah cutubka siddeedaad ee buugga romanis aayadda soddon iyo siddeed ilaa iyo soddon iyo sagaal waayo waxaan hubaa inaan dhimasho ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha iman doonaa ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleeto inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeenna ciise masiix haddaba waxaynu aragnaa in aanay cidina inaga sooci karin jacaylka ilaah waayo hadduu ilaah inala jiro cidina inagama soo horjeesan karto